hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha galmudug ayaa ku wareejisay warqadaha lahaanshaha dhulka boqol qoys oo dib u dejin loogu sameeyey gaalkacyo madasha lagu wareejinayay warqadaha lahaanshaha dhulka waxaa goobjoog ka ahaa xubno matalayay barakacyaasha iyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulka degmada gaalkacyo ku-xigeenka duqa degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi ayaa ka warbixiyey dhulkan lagu wareejiyey barakacyaasha maanta waxaanu halkan u joognaa xaflad guddoonsiin dukumentiyadii dhulkan qaboobe oo laga hirgeliyey boqol guri bulshadii loogu talagalay ee dowladda galmudug ay ugu tala gashay inay halkan degaan oo dadkii mudnaa ah in ay maanta helaan dukumentigii iyo lahaanshiyihii dhulka wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed deeriye ayaa dadka dib u dejinta loo sameeyey kula dardaarmay inay si wanaagsan u ilaashadaan guryahooda waxaad tusaale u tihiin boqolkiinaas haddii sidii loogu talagalay guryahaas aad ugu dhaqantaan labaatankaas kun oo gaalkacyo ku nool iyo kumaankumka kale ee galmudug iyo magaalooyin kale ku nool ayana mashruuc waa u sii socon doonaa waa la gaarsiin doonaa haddii laakiin adinku aad sidii loogu talagalay ugu noolaan weysaan waxaad caqabad ku noqon doontaa labaatankaas kun iyo kumaankum kale ayay caqabad ku noqon doontaa mashaariicdan dib u dejinta loogu sameynayo barakacyaasha oo bilow ah ayaa muhiim u ah dadka danta yar kuwaasi oo markii hore ku hoya jiray guryo xooshado ka samaysan